haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington oo toddobaad kasta hadahan oo kale aad maqashaan kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a geela tartan quruxdaa ka qaybgelayay oo tartankii laga reebay kadib markii si aada loo qurxiyey dadkii geela lahaa ee tartanka keenayey ee dabcan doonayay in tartanka ay ku guulaystaan in waxyaabo kayr caadiya oo ka baxsan dee quruxdii geela lagu yaqaanay ay u sameeyeen bal halka uu tartankaasi ka dhacay iyo weliba lacagta lagu kala helayo iyaduna aad u tiro badan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaalida iyo weliba sida ay geela ugu heeseen xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana inala caweyn doono fanaanka cabdijabbaar xaaji cali al khaliiji
heeskaas waxaa sameeyenala axmed macalinka wuxuu ku nool yahay bristol buu ku nool yahay hadduu maqlay waa salaamaya saaxiibkay waxaana ruwaayad bay marka hore lagu daray heeska ka bacdi ruwaayaddii waa laga saaray ruwaayad kalaa la geliyay barnaamijkuna waa weyska washington aan ku bilownay dhegaystayaala geelu waxa uu ka mid yahay xoolaha amaba aan idhaahdee hantida ugu qaalisan ee ay soomaalidu haysato marka aynu eegayno halka uu geelu soomaalida ugu jiro waxaynu ka dharagsannahay in magta lagu kala qaato hablaha laga bixiyo marka la guursanayo dhaqaale ahaan loogu tiirsan yahay sidoo kalena siyaabo kala duwan loo manaafacadsado iyadoo aanay meesha ka madhnayn in dadka dhaqdaa ay ku tartamaana sida ayay u kala xoolo badan yihiin ayaa haddana jirtaa inay xoolahooda sii kala jecel yihiin iyagoo eegaya amaba ku cabbiraya qiyaaso iyaga u gaara oo aynu ka tilmaami karno sida ay haluhu u kala caana badan yihiin amaba ay awrtu u kala hayiinsan yihiin haddaba caawa waxaan idii hayaa sheeko iyo weliba tartana taasi aynu soo xusnay ka duwan oo ku saabsan tartan quruxda geela ah oo lagu qabto dalka boqortooyada sacuudi arabiya kaasoo sannadkana tobannaan geela tartankaasi laga reebay kadib markii quruxdoodii la gacan bidixeeyey amaba si aada loo farsameeyey balyaanan dhegaystayaal sheekadaydi ka dilina aan soo dhoweeyo wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan inoo haya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdi xakiin bal cabdi xaafid dulucda sheekadaynu geli doonaa intaynaan nuxurka iyo weliba usii dhaadhicin bal marka hore haddaad faahfaahin naga siiso tartankani muxuu yahay marka hore cabdi xakiina tartan tartankani waa tartan lagu eego quruxda geela caadiyana wuxuu ka dhacaa wadamada khaliijka ha ugu sii badnaadeen badnaadaan dalka sacuudi arabiya ama boqortooyada sacuudiga iyo dalka isutaga imaaraadka carabta waana tartan tartan kasta oo la qabto haddii ay noqoto tusaale ahaan oo kale tartanka fardaha shuruudihii loogu talagalay oo dhan la sameeyo taas waxaan ka wadaa in dadkii tartanka eegayey ee garsoorayaashii tartankan ka bixinaya natiijada xataa ay joogaan dhakhaatiiri joogto haddii geela la tartansiinayo ee la eegayo quruxdiisa ee la eegayo ay wax ku yimaadaan marka farsamo ahaan waa tartan caynkaasa waagaag dee cabdixaafid waxaynu naqaanay geeleenni caadiga ahaayee ama lagu eegi jiray hasha caanaha say u badiso iyo dhasheedu say u wanaagsan tahay ama awrka la eegi jiray soo hayin u yahay ee rarka u wado iyo biya dhaamiska geelan ma wax waxa aynu naqaano ka duwan baa laga eegaya waxa gaarka laga eegaya lagu tartansiinayaa muxuu yahay cabdixakiino markaad eegto soomaalida oo ka mida ummadaha ugu geela badan tartankan geelan waxyaabaha lagu eegayo iyo inagu geela sidaa aad sheegtay waxyaabihii lagu eegi jira hadduu dee awrka hadduu hayin yahay hasha quruxdeeda iyo dherarkeeda iyo kuruskeeda iyo caanaha laga maalo waa ka duwan yahay qaab muuqaalka quruxda geelan ayaa lagu tartansiiyaa
waa gartay hadda waa tan warbaahintii waxay sheegaysaa ee aada u qoraysaa in ilaa iyo afartan ka mida tartamayaashii ilaa afartan geela in laga reebay oo ay dadkii garsoorayaasha ay reebeen maxay sameeyeen waa maxay sababta keentay in laga reebaa cabdixakiinow sheekadan xiisaha ku jira waa halkaa sababta geelan afartanka qaalmood looga reebay inay tartankii galaan waxay sameeyeen dadkii geela lahaa ee tartanka keenayey ee dabcan doonayey in tartanka ay ku guulaystaan in waxyaabo kayrcaadiya oo ka baxsan dee quruxdii geela lagu yaqaanay ay u sameeyeen maxaa ka mid a tusaale ahaan geela waxyaabaha quruxda uu ku leeyahy cabdixakiin waxaa ka mid a faruuryaha oo kale waxaa ka mid a kuriska geelu intuu leegyahay waxaa ka mid a labada jeeni ee dambe sida yacnihii dee inta ay leeyihiin marka dadkan geelan lahaa ee tartanka keenay waxay sameeyeen inay isticmaalaan iraaq oo tusaale ahaan ay irbado ku mudaan dibnihii geela oo geela dibintii dee ay weynaato oo intii dee caadiga ahaydee dabiiciga ahayd ay ka weynaato inay sidoo kale dhinacyadii ay wax kaga mudaan oo geelii magaranaysaa uu xoog yeesho kuruskii oo kale in ay wax ku mudaan sidoo kale xataa jeeniyihii dambe inay wax kaga mudaan xataa qoorta lafteedii dherarkii qoorta in yacnihii ay ay wax ku tuujiyaanoo dee hashii ama qaalintii qaabkii lagu yaqaanay ee dee abuurtii caadiga ahayd wax badan ay iska beddesho marka loo eego dee hal meel doog fiican iyo dhir fiican la geeyey oo la xanaaneeyey oo haddii waktigii biyaha dee loogu talagalay la siiyey waayo geelo dee caadiyan wuxuu ku qurux badtaa cabdixakiino markuu dee biyihii helo daaq wanaagsan helo dee uu harsado uu xilli daaqo de ilaalinta iyo daryeelka iyo qorxinta geelu halkaasay ahayd waa hagaag oo marka waxaynu naqaanaa uun aadamo isqurxiya oo inta badan waxyaabo kala duwan jirkiisa ka bedelaa oo dee dhakhaatiir u taga geelan inay markaa tallaabadaasay sameeyeen waaba arrin cajiiba xataa cabdixakiim geelan isbeddelkan dhakhaatiir baa ku samaysay sida ay dadkaba ay dee dhakhaatiirta loogu geeye ee waatan dee iminka dee dibnaha iyo layska duro markaa qaabkii dadka loo qurxinayay wixii loo isticmaalayay oo dee xoolo loo isticmaalayo baa loo isticmaalay hawsha intaa leeg baa la gelayaa oo adiga arkaya dee dhakhaatiirtaasaa la geeyey irbadahaasaa lagu muday geeliisaasaa wax looga bedelay garsoorayaal baa saaxa goor aad ku sheegtay jooga waa la reebay qaarna way tartamayaan waa maxay waxaa ilaayo intaa loo ordaya ee la kala helayaa maxaa lagu helayaa tartanka marka cabdixakiinow laga reebo in dadkan horta carabtu sidee dadka soomaalida ah bay geela u jeceshahay weliba cabdixakiinow dad carabtii hore ee la odhan jiray badawiyiinta ama dadka yacnihii ku noolaa dhulka saxaraha geela aad bay u qiimeeyaan sida dadka soomaalidu ay geela dee ay u qiimeeyaan dee geeleenii iyo dee gabayadii haddii eebaydmayo loo tirin jiray iyo sidii la isugu faani jiray iyo geelo dee waxyaabo badan dee lagu kala qaato dhaqanka soomaal hadday noqoto yaradka hadday noqoto haddii xaalaysa siinayo hadday noqoto adigu dee geelo hadiyadda ugu wanaagsan buu ahaa marka marka laga reebo soo bandhigidda dee geel badnaanta iyo geel dee quruxda geela lacag cabdixakiin oo lix iyo lixdan milyan oo dollar ah ayaa ayaa lagu guulaysanayey tartankaas oo dee qaybo kala duwan loogu guulaysanayey lixdan iyo lix milyan dee lacag ahayn cabdixakiin oo ma yara
dee maystri lacag baa halkaa taalla geel badan oo soomaalidu ay lahaayeenoo magacyo badan u bixin jireenoo naanayso wanaagsan ugu yeeri jireen oo waxyaabo badan halkan lagu tartamaya laga yaababa inay lahaayeen inay lacagtaa heli lahaayeen oo ma laga yaaba ay wuxuu kasoo heli lahaayeen cabdixakiino markii maanta aan iminka sheekadan akhriyey waxaan xasuustay hal aanu lahaynoo khushuucloo hashaa anigu waaban xasuustaaba dherarkeeda iyo kuruskeeda hal cad bay ahayd oo caana badisa de markaa waxaan isleeyahay haddii fursadda aad aad aad heli lahayd aad geela hashaa aad geyn lahayd dee ina qushuuc qiimaha waxbay ka qaadi lahayd baan isleeyahay cabdixakiino waxbaan xasuustaba gabaygii soomaaliga ahaa ee caanaha geela iyo geela marka lagu ammaanayey lahaa maxaan ku idhahdaa goorta dhantaabaa jidhka dhididku qooyaye ragga laxaa sii dhowrayo dhaqasha waa geelay ragga laxaha sii dhowrayo dhaqasha waa geela si fiican si fiican abdaxaki aad iyo aad baan cabdixaafid kugu mahad celinayaa haye walaal haye soo dhowo cabdixakiim hore ayaynu xusnay muhiimadda geelu soomaalida u leeyahee ayaynu wada dhegaysanno markanna mid ka mid a heesaha geela ee ay fanaaniintu ku luuqayso waxaana heestan oo sidoo kale u qaado cabdalla maxamed sagsaag hadda codkiisa inagu soo gaarsiin doono fanaanka maxamed sulaymaan tubeex aynu heestaasi dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubna islamarkaana barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdijabbaar xaaji cali al khaliiji kaasoo kaga hadlayay waayihiisii fanka iyo weliba marxaladda hadda fanka uu marayo waraysigan oo aynu kasii anba qaadi doonno halkiiba toddobaadkii hore inoo taagnaa ayuu cabdijabbaar qaybtan ku bilaabi doonaa heesta aduun baan daraadaa dibadaha wareega heeskaas waxaa sameeynala axmed macalinka wuxuu ku nool yahay bristol buu ku nool yahay haddii maqlay waan salaamaya saaxiibkay waxaana ruwaayad bay markii hore lagu daray heeska kabacdi ruwaayaddii waa laga saaray ruwaayad kalaa la geliyey heeska marahu ii keenay axmed isaga heeska iyo hees kaloo la idhaahdo naftu way ku jabanto jalleecada midaan kaaga jeestaa miya dunida joogta maadoo kalaa jira jalleeca la idhaa labada hees buu keenay labadii heestan waan laba ruwaayadood oo isku xiga baan ku dhigay ruwaayaddii koowaad oo ay ku jirta heestan idinku madabacadaada dadku yaqaaniine laakiin waxaa la dhaa deeqa deeqaan anugu aqaanaa heeskaa waxaa lagu darnay ruwaayaddii koowaad oo dacar lahaa oo la odhan jiray yaa xasuusa magaceeda isugu timid ismo
maya balagde magaciina maga maya xishood iyo jacayl baa la rabaa magaceeda dadkii soomaalideennii ama dadkeennii baa waxay dhahay way isugu timi ismooga aniga dhowr jeer bay weydiiyaan ugu dhaha niyo ruwaaddii way isugu timi ismooga waa garan waayo waxaan kuraa maa maxay marka tii heeskaas waxaas ku jira masaan maamay xishood iyo jacayl baa la dhaha iyo روايات إلى أن حسب مرحومكي صوران وسمي عبد الله جيري صوران إلى أن حدث جماعة قوانا بيه والله إلى هيا قريب كن أديب كوحانو كل جيني أرتا ده روايات لبن روايات ضد حانو كل جيني ده فنان جوا ونات كرر بسوي خبرات عن كم هاي كنسي هذا كم هاي أو كم هاي أحمد أحمد صوران لفتي سعر أحمد سلام بدي وابط لين كنتي وادا وتار روايات هرب كوشت أنت روايات هرب كوشت ما تنا أو عبد الله صوران ولي هيا قريب كن أديب همين كده ما نقول لك oo taana waxaanu ka qaaday aan ka qaaday heesta leedaha naftu way ku jabanto jalleecada marka tanaaba ka baaruwanaato dee iyadu baxday oo maalinka maanta aadsu yani caan noqotay sidii baa dee iyadu ku socotay
fanka markaynu ka hadlayno gaar ahaan heesaha berigii hore waxaa la sheegaa in heesaha qaar weliba ay ka mid yihiin heesa caano haatan ba aynu dhegaysano inay fanaaniintii isugu tegi jireen heesaha oo dee qof bilaabi jiray dadka qaarna ay wax ku dari jireen oo saa lagu dhamaystiri jiray balse qof ka mida uunu ku magacownaan jirayba hase yeeshee muddooyinka dambe waxaa soo noqnoqdaa doodo iyo weliba muran dhinaca heesaa oo dadka qaar ayba sheegtaanba heesaa qaar iyo kuwo kalena ay saasoo kale ugu doodaan haddaynu xusuustaa dib u eegno iyo siday heesahaasi kusoo aslami jireen iyo weliba marxaladan iminka seed u aragta way jiraano ilaa waktigan anugu ka soo gaadhay dee abwaaninta waaweyn waxaa laga yaabaa in abwaan hees uu sameeyey hal beej sameeyey kabacdi oo dee fanaankii iyo abwaanka iswaayeen isagoo beejkii qorasi yahay marka abwaan kaloo meeshu leeyahay waan bal haddaa xabad kale ku darkanaan hayahay anaa waa loogu daray mar walbana waxaa la magaca loogu daraa abwaanka labaad ma sheegtaba maba sheegtaba kii hore ma loogu magac daraa qofkii markii horeba bilaabayba abwaankii hore bilaabaa lagu sharfaayo dee isaga aalo isaga waxaa bilaabay dee oo lagu sharfaa marka way jirtaayo wax beri baan gaseer kaaga sheekeynayaye annagoo meel joognaa cajaladaha lagu iibiyo video baa daarnaa moogta videogii waxaa heesayey maxamed salaanaxariis wuxuu qaadayey hooyo nuura agoo hooyo nuuray buu qaadayay marka dhalinyaro yar ayaa meesha jooga oo gabdhiga wiilal isugu jira sawaga meelahan waa maxay odaygan odaygan heestii nuur eebo qaadaya ilaa markaasaan qosolle annagu la yaabi maayo because iyagu nuur eebey ku maqleen oo heesaya lakin waxaan salaan weligood ma arag markaas waxaan ku idhi nin kalaa le heesta ilaa naxariista nuur ma laha nuur waa daliyaradii ka dambeysay wuuna jeclaaday heesta wuuna ka taba qaaday maaf mashkila laakiin dee waqtigiina waxaa soo gaadhay nuur baa soo gaadhay maxamed bedel soo gaadhay so yacni noocaas oo kale waxaad arkaysaa xataa minka fanaanin kaloo inta dee heesaanka dad leeyihiin qaadaan fanaankii fanaanka xusayn ama ama ama koo ama ama ama koo odhanaya xasuustii hebel hebel xasuus macnaanta dema subxaan allah qofka wiil inta uu nool yahay qaad heeskii ninka dhalinyarada dee kolley horta mar hadduu hadalku haddii hees fanaanka qofkiisa ka soo baxdo isagu malaha dadweynaha leh yani fanaaniinta yareera dhalinyarada inay qaadaanna sharaf bay fanaanka u tahay oo nin dhalinyaro heesiis jecel inuu qaado يعني واحد كون احسن من كذا قالوا ما في مشكله شرف كلام مثلا مر walba xuska fannaankii lahaa ewaanu ku jiraatay marka ma inay si toos oo sheegaan ay dhahdaan heestan waxaa hore u qaaday fanaankaas ana dib aan hadda idin xusuusinaya ama u qaadayaa mise inay iskaba daayaan oo ay heese iyagu leeyihiin ay ay ku soo caan baxaan ay dadweynuhu ku bartaan labadaa keebay kula tahay
maya de horta horta qofku mar hadduu magacaba sheegto wilaadada fannaan baan doonaya inaan noqdo waa loo dhaamaa inuu wax leeyahay uu qaado ha qaado annaga iyaga laftigeeda nina kumuu dhalan dee moogta nin walba wuxuu qaadaya fannaanka horreeya wixiisu buu qaadi uu kusoo shaabaxay ama dee dadka dadweynaha buu isku baray hadday aroos noqoto haddii xaflad noqoto haddii futuud noqoto intaanu shaac bixin qofku banaanka u bixin waxweyn fannaan kale ka horreeya wilahaa un buu qaadaya hadhow baa laga yaabaa in magaransaa loo dhiibo waxo isna uu heeso kale iyo wax kale kale barnaamij kale uu hees uu leeyahay la soo baxo waana wanaagsan oo dhalinyarada imika waqtigan xaadirkaa jirta way samaystaan inso badan oo wanaagsan qaar qarna ay tayo leeyihiin qarna aanay tayo lahayn iyagii baa laftigooda dee fanku dee loo kala qaybsaya qaar markaaba dee way qarxaan oo heeso wanaagsan oo way xushaan midho oo midho wanaagsan oo oo dhaqankiina ka fogeyn wixiina ka fogeyn oo wanaagsan bay samaystaan qaarna waxaan la garanayn bay shubayaano waxaan la garanayn dee dhaqankeenna ka baxsano wuxuu ayuu xoodin kara oo yacni waad arkaysaayoo ereyada la isticmaalayo iyo waxa la isticmaalayo waa wixii lagala xishoon jiray in laisla soo taayigo stagea lagu heeso ceebbay ku tahay dhaqankay ku tahay diintay ku tahay qaybo kale oo dhegaystayaal waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo